bismi illaahi raxmaan raxiim caawo waxaa shir aan caadi ahayn isugu yimid golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa shirkaas shir waxaa shir guddoomiye ka ahaa kusimaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ahna wasiirka khayraadka waxaana looga hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid oo ugu horeyso xaaladda guud ee amniga ee dalka uu ku sugan yahay iyo waxaa kaloo looga hadlay arrinta la xiriirta weerarkii argagixisada ee waxashnimada ahaa ee ay argagixisadu ku qaadeen westergate mall meeshii ahayd halkii lagu tukaamaysanayey ee ay dadka waxgadashada ay u tagayeen ee magaalada nairobi halkaasoo dad fara badan runtii naftooda ku waayey kuwo badan ay ku dhaawacmeen waxaa kaloo looga hadlay fatahaadda ka dhacday magaalada jowhar webiga iyo dhibaatadii iyo waxyaaladii kasoo gaartay shacbiga soomaaliyeed ee deegaankaasi ku nool ugu horeyntii golaha wasiiradu fadhigooda aan caadi ahayn waxay tacsi u direen xildhibaankii xalay lagu dilay magaalada muqdisho xildhibaan xuseen cabdisalaan oo dishay gacan ka gardaran waxayna tacsi u direen qoyskii eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaana ciidamada amniga ee soomaaliyeed ay ballan qaadeen inay cadaaladda hor keeni doonaan cid alla ciddii ka dambeysay dilka waxashnimada ah ee loo geystay xildhibaan xuseen cabdisalaan runtii ciidamada dadaal badan kadib waxay soo qabteen waxaa lagu tuhmaayey laba qof mid ka mid ah ayay soo qabteen oo waxaa ku jira ninkaas lagu hayaa gacanta ciidamada amniga midka kalena waa lagu daba joogaa waxaana rajaynaynaa goordhow in ay ciidamadu gacanta kusoo dhigi doonaan ilaahay naxariistii jannaha siiyo xildhibaankaasi annagoo dhanna iyo ummadda soomaaliyeedna sabar iimaan allaha ka siiyo intaas kadib golahu wuxuu aada uga hadlay u falanqeeyey dhibaatadii waxashnimada ahayd ee loo geystay shacbiga shacbiga kenya ee magaalada nairobi ku nool iyo weerarkii argagixisnimada ahaa ee lagu qaaday moolkii lagu magacaabayey westergate moll ee magaalada nairobi waxay si xoog leh u cambaareeyeen sidii horeba ay u cambaareeyeen ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk oo dalka maraykanka booqasho ku joogo iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo hadda booqasho ku joogo waddanka switzerland ee magaalada geneva sidii ay hore u cambaareeyeen ayay golaha wasiiradana runtii si xoog leh u cambaareeyeen weerarkaasi waxashnimada ahaa ee loo geystay shacbiga aan waxba galabsan ee halkaasi runtii dhibaatada dhimashada ah iyo dhaawac ahba loo geystay arrintaasi waxay muujinaysaa in argagixisada ga ay ka mid tahay al-shabaab aanay taargetkoodu ahayn military iyo goobaha dowladda keliya ama madaxda qaran dowladaha oo keliya laakiinse ay tahay inay argagixiyaan shacbi shacbiga waddamada geeska africa iyo adduunyada inteeda kale oo ay taargetkeedu tahay aanay u kala duwaneen ciidamo iyo dad shacbi ah iyo caruur iyo haween iyo odayaal intaba runtii arrintaas waxaan ku cambaareynay golaha wasiiraduna ay ku cambaareeyeen sida ugu xoog badan taarmiska ugu xoog badan waxayna tacsi u direen golaha wasiirada dhammaan dadkii ay ka geeriyoodeen weerarkaas weerarkaasi waxashnimada ah oo ay ugu direen dowladda kenya iyo shacbiga reer kenya waxay kaloo golaha wasiiradu tacsi u direen nationalitieskii kale wadamadii kale ee dadkoodii halkaasi ay ku dhinteen ama dhibaatada laga gaarsiiyey waxayna waxaanu u ballan qaadaynaa dowladda kenya in aanu garab taagannahay oo aanu gacan ku siinayno la dagaalanka argagixisada dhibaatadaasi ka geysatay waddankooda oo ay heel iyo hooba ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya ay diyaar ula yihiin inay ka caawiyaan wax kastoo ay ma aragtay arrintaasi dhibaatadii kasoo gaartay waxaa kaloo runtii aan ugu baaqaynaa shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi iyo guud ahaan dalka kenya inay isdejiyaan oo arrintaasi aanay ma aragtay aan welwel badan oo dhibaato inay ku timaado aanay ku abuurin sababtoo ah madaxda dowladda kenya waxay aada u fahamsan yihiin dhibaatadaasi inay shaqo ku laheen aanay ka dambeynin dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi oo ah dad nabadda jecel dad jecel inay si nabad ah oo oo oo ay maaragtay amni ah ay ay ugu noolaadaan iyagoo u hoggaansamaya shuruucda iyo iyo awaamirta madaxda waddanka kenya ka jirta iyagoo la shaqeynayaan runtii waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dalka kenya laakiinse arrintaas aanay marna lug ku lahayn shacbiga soomaaliyeed ee ku nool waddanka kenya runtii intaas markaan ka gudbo runtii dhibaatada halkaasi ka dhacday oo ay nimankaas argagaxada argagixisada ay geysteen waxay muujinaysaa dhibaatada maanta soomaali ka jirta inaysan ahayn dhibaato soomaaliya u gaar ah oo ay tahay dhibaato caalami ah mushkilad adduun weynaha oo dhan u taale inay tahay dhibaatada soomaaliya ka jirta waxaana taas runtii saldhig u ah iyadoo dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto argagixiso caalami ah oo khatar ku ah khatar aanay ku ahayn soomaaliya keliya balse khatar ay ku tahay mandiqadda geeska africa iyo adduunyada inteeda kale oona loo baahan yahay isku meel in looga soo wadajeesto oo la iska kaashado dhibaatadaas nimankaas argagixisada ay ku wadaan ay ku hayaan mandiqadan iyo ummadda soomaaliyeedba runtii waxaa looga gudbi karaa ayadoo taageero buuxda la siiyo dowladda soomaaliyeed qorshaha ay u dejisay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo islamarkaasna in soomaaliya gacan lagu siiyo dib u dhiska ciidamada iyo hay-adaha kale ee amniga ee soomaaliya runtii waxaan rabaa inaan halkan baaq ugu jeediyo shacbiga soomaali mid shacbiga soomaaliyeed baaq ku wajahan iyo baaq oo international ku wajahan oo ah kii hadda aan sheegay oo ah inaanay ahayn dhibaato soomaaliya u gaar ah balse ay tahay dhibaato adduunyada oo dhan u taalla arrintan soomaaliya gacanna loo baahan yahay in lagu siiyo soomaaliya si nimankaas argagixisada ah loo ciribtiro waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo shacbiga soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan gudaha iyo waddanka gudihiisa dibadda iyo waddanka gudihiisa intaba meeshay joogaan inaan u jeediyo waxaa runtii muuqata oo dhowr jeerba oo in badan al-shabaab taargetkooda ay ku muujiyeen iyo agshanada foo foosha xun iyo waxashnimada ay sameeyaanba oo naxariis darrada ah in ay mar walba ay diyaar u yihiin inay dhibaateeyaan shacbiga soomaaliyeed iyo dadka kale ee civilianka ah ee wadamadan mandiqadan geeska africa waxaa taas markhaati u ah weerarkii dhowaa ee muqdisho ee makhaayadii ahayd africa makhaayadii ahayd village ay ku qaadeen oo dhowr iyo soddon qof ay halkaasi ku dhinteen xarun dowladeed ma ahayn makhaayadaasi mana joogin ciidamo dowladeed ma joogin laakiinse waxay rabeen inay argagixiso geliyaan shacbiga soomaaliyeed taargetkooduna uu yahay caruurta iyo haweenka iyo odayaasha iyo dhallinyarada civilianka ah oo aanay dowladda u shaqeynin runtii tan labaadna waxaa noogu filan hadda weerarkan oo ma aragtay oo axmaqnimada ah oo ay ku qaadeen magaalada nairobi moolkaas westergate oo ah runtii meel oo ay dadka ka dukaameystaan oo ilmahooda iyo ma aragtay la yimaadaan haasaska iyo caruurta iyo odayaasha ay yimaadaan oo halkaasi ay maaragtay ay ka gataan alaabta mana ahayn meel xarun military ma ahayn xarun dowladeedna ma ahayn waxaasoo dhan isku soo duub waxay muujinaysaa inay al-shabaab tahay argagixiso caalami ah oo hadafkeedu yahay inay dhibaateeyaan shacbiga inay argagixiso ay cabsi geliyaan oo ay nabad u diidaan shacbi shacbiyada shacbiyowga ku nool mandiqadan geeska africa oo ay soomaaliya ugu horeyso waxaana loo baahan yahay runtii ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogtee inay meel ugu soo wada jeestaan inay waxay kaloo aada qorshahooda ugu jiraa in ay shacabka soomaaliyeed sumcaddooda ay xumeeyaan oo adduun weynaha ay ka hor keenaan taasoo runtii ay rabaan in shacbiga soomaaliyeed meel kuwa dibadaha joog cadaadis la saaro wadamada ay dariska ay martida u yihiin ay cadaadis saaraan laakiin runtii nasiib wanaag adduun weynuhu waa ka dherigsan yahay nimankaas dhibaatada ay wadaan inaysan ku salaysneyn diin ay tahay dhibaato ayaga u gaar ah oo argagixiso caalami ah oo adduun weynaha ay dhibaato ka geystaan ay rabaan marka waxaan ugu baaqaynaa runtii meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan cadowga keliya ee ay maanta ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo ah al-shabaab oo caruurteennii mustaqbalkooda baabi'iyey waddankeena u diidan xasiloonida iyo amni inay ku noolaadaan shacbiga soomaaliyeed qarannimada ay dhaawac rabaan inay gaarsiiyaan laakiinse waxaan ku kalsoonahay runtii oo dowladdan ay aada ugu kalsoon tahay ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo qorshaha ay dowladda u dejisay ee uu ku hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka inay fashilin doonaan waxyaabaha ay maleegayaan al-shabaab inay ka laga hortegayo si buuxdana looga hortegayo waxaa muuqata xaqiiqdii inay ku jiraan al-shabaab maalmihii ugu dambeysay noloshooda inay ku jiraan oo ay nafta kasii baxayso neefka haddii la qalan runtii wuu raftaa inta ugu dambayso nafta ka baxayso marxaladaas ayay marayaan maanta waxayna tusine falalka waxashnimada ay ku dhaqaaqayaan oo ah inay dad shacab ah iyo caruur iyo haweeni ay taargadgareeyaan waxaana aan waxaana shacbiga soomaaliyeed aan u sheegayaa uguna baaqayaa in ay dowladda soomaaliya federaalka soomaaliya ay dhowaan soo afjari doonto dagaalada lagula jiro al-shabaab oo ay ka xoreyn doonto goobaha yar ee gacantooda ku hartay waddankana aanu ka sifeyn doono meel kastoo ay joogaan meel ay ku dhuntaana aynay aanaysan heli doonin sababtoo ah waxay lumiyeen kalsoonida shacbiga soomaaliyeed waxay lumiyeen kalsoonida iyo ma aragtay dadka ummad ummadaha mandiqadan geeska africa ku nool ee ay maaragtay meel ay ku gabadaanna aanna marna heli doonin marka waxaan ilaahay ka baryaynaa runtii intii dhibaatada ka gaartay waddankeena gudihiisa dhammaan inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo shacabka reer kenya iyo dowladda reer kenyana waan ugu tacsiyeyneynaa dhibaatadaasi nimankaas ay gaasteen waa mahadsantiin